aan ku bilownay baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta kalsoonidii kala laabtay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre kulan markii hore ku bilowday ajandee doorashooyinka dalka la xidhiiray ayaa markii dambe uu guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu codgeliyey kaas oo ahaa in kalsoonida loo qaado xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre gudoomiyii mursal ayaa ku dhawaaqay in boqol iyo toddobaatan mudane ay kalsoonida kala laabteen xukuumadda halka sideed xildhibaan ay diideen wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyey ajendaha maanta horyaallay ahaa arrimaha doorashooyinka waxaase adkaatay ka doodista ajendaha kadib markay istaageen xildhibaano ka tirsan golaha ayna diideen in la gudagalo ka doodista ajendaha la meelmariyey wasiirka amniga gudaha xildhibaan maxamed abuukar ducaale islow ayaa ahaa mudanihii ugu horreeyey ka biyadiiday ajendaha la meelmariyey isagoo hor istaaga guddoonka waxaana ku soo biira xildhibaano kale macaali wasiir wasiirkii amnigaa tahay fadhiiso taas wax kuma difaaci kartid dooddu way adkaatay fadhigan wuxuu isku bedela buuq iyo sawaxan guddoonka golaha ayaa isku daya sii wadista doodda iyo in xildhibaanadu ay fadhiistaan guddoomiyaha golaha ayaa isku daya fadhiisinta xildhibaanada diidanaa ajendaha way se adkaatay waxaa la jabshay mikrofon ay ku hadlayeen xildhibaanada golaha markay timaado ka doodista golaha dhexdeeda gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaa ka dalbay xildhibaanada fadhiya golaha in codka kalsoonida ay u qaadaan xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare khayre xukuumadda waxay ku fashilantay inay qabato shaqadii laga rabay oo doorashooda waxaan rabnaa codka kalsooni kala noqoshada inaan u qaadno inta odal u codayna gacantaaga
gudoomiye mursal wuxuu ku dhawaaqay in codka kalsoonida lagala laabtay xukuumadda
sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey waxaa ogal u codeeyey boqol iyo toddobaatan xildhibaan waxaa diiday siddeed xildhibaan wax ka aamusay ma laha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah oo in si degdega usoo magacaabaa ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad umahadsantiin hoolka ayaa mar qura isku bedela buuq iyo sawaxan mar kale
idinkoo fadhiyaa hadli kartaan hadalaa idin siilayna allah
intaasi kadib waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka amniga gudaha maxamed abuukar ducaale islow isagoo sheegay tillaabada ay qaadeen guddoonka golaha inay ahayd mid hareen marsan sharciga loona marin dastuurka wuxuuna ku tilmaamay fowdo halkan waxaa ku qoran ajendaha maanta ka doodista doorashooyinkaa ku qoran annaga waxaanaa helnay in guddoonka ay ku mashquulsan yihiin inay yidhahdeen xukuumadda way dhacday taasaa maanta halkan u taagna aan ka doodaynay waxaan nidhi guddoomiya aan kula hadalno aan fadhiisanno ajendaha noo sheega doorashooyinka wuxuu ku saabsan yahay waa ajenda aana oo wuxuu soo qora oo faalaska ah oona waxba ka jirin markan ajendihii aan dhah nagala hadla guddoomiyihii wuu naganaga adeegay wuxuu alla qadar waxaana sharciga waddanka ama adduunyada aana ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo ka mid ah iyadoo hal qof ka doodin xukuumadda mooshin laga keenin oona wax caddeen lagu haynin inay xukuumadda waa dhacday yidhaahda waxaa ugu fiicnayd guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay guryahooda iska jiiftaan ee waa dhacday u yidhaahda marka hadda waxaa markhaati ka kaamirooyinka ay joogeen ee life la galaya xukuumadda waa dhacda la dhahayo aana mooshin laga keenin oo dastuurka waafaqsaneen aan laga doodin soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa xaalad kala guura marka loo eego geedi socodka siyaasadda soomaaliya waana jaho kaloo soo korota marka ay timaado in golaha shacabka codka kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadda ra-iisul wasaare khayre cabdulqaadir okey v o a muqdisho